maanta waxaan isugu nimid halkan inaanu ka jawaabno war-saxaafadeedkii ama digratadii madaxtooyada iyo wasiirka maaliyabda ay soo qoreen ay yidhaaheen wax mushahara oo ciidamadu nagu leeyihiin ma jirto waxaan halkan saxaafadda u caddaynaya in saddexdii sano ee maamulkani uu jiray inaan mid walba sanad walba waxaa naga maqan halkan ku caddeeyo two thousand fourteen waxaa naga maqan sideed bilood oo mushahar iyo adeeg ah two thousand fifteen waxaa naga maqan sagaal bilood oo mushahar iyo adeega two thousand sixteen waxaa naga maqan sagaal bilood oo mushahar iyo adeega two thousand seventeen saddexda bilood waxa uma hayno isugeyn waa soddon bilood oo bilaa mushahara ciidamada ay ka maqan yihiin dhammaan maaha ciidamadao dhan waxa weeye ciidamada daraawiishta ee nugaal iyo sool iyo cayn saddexdaa qolo weeye ayay ka maqan yihiin wasiirkuna wuxuu yihi wax lacag oo lalagu leeyahay ma jirto annagu intii hore oo dhan waanu iska dayayna waxaanu islahayn maamul dawladeenna puntland wax dhibaata ayaan maaragtay lawaxaynin mar walba waxaan islahayn mar haddii qolooyinkii shaqaynayay ee maaragtay buuraha joogay mushaakil la siinayo idinkana waa la disiin doonaa laakiin ta naga cadhaysise waxa weeye waxbana laguma leh taasa annaga nagu kaliftay inaanu ka hadalno saxaafadda inaan u gudbino wixii naga maqan baarlamaanka iyo muxuuha xuquuqal insaanka meel walba waa geen marka waxa weeye saxaafadda waxaan u sheegayaa inay intaas tahay wax dhibaato kale ma jiraan mushaharkayagii adeegayagii ayun baanu maaragtay ka hadlaynaa
taliya xigeenka ciidanka daraawiishtu afkaaraha halkan uu ka soo jeediyey oo ku saabsan xaqdarada iyo xurmo la-aanta dalka lagu maamulo lagana galay ciidankii dalka difaaca u ahaa annagoo taiyadayna intaa uu sheegay taliya xigeenku waa wax runa oo jira inay ka maqan tahay soddon bilood oo mushaxaaraha iyo soddon iyo laba bilood oo adeega sidaa darteed halkaa waxaa idinka muuqata dalka inaan saddexdii sano oo maamulkaan haystay wax cadaalada inaan lagu maamulin ma jiri jirin maamuladii hore mushahaar la waayey cid isqabsanaysa wax lagaga dhex shaqaynayo isku bil iyo isku dil iyo dunuun lagaga dhex shaqaynayo ma aha maamulkaani mid cadaalada ma aha mid dalka usoo jeeda ma aha mid ku shaqaynaya horumarka iyo jiritaankiisa dalka sidaa darteed annaga oo ka duulayna xuquuqda aanu ku leenahay inta ay wax kale laga iman in laysa soo ka iyo horfariisiyo ayaanu codsanayna waa laga baxay
bismillahi raxmaan raxiim sidii taliya xigeenka ciidanka daraawiishta iyo taliyihii taliska guuba sheegeen cabashadayadii ku saabsanayd xuquuqda naga maqan soddon iyo sagaalkii bilood ee maamulkan uu jiray sidii labadii taliya igu horreeyay baay sheegeen soddon bilood oo mushahara soddon iyo laba adeega guud ahaan daryeelkii caafimaadka ee ciidanku uu iska lahaa iyo weliba imkaaniyaadkii kale uu heli jiray ee ciidankuna uu lagu maamuli jiray waa naga maqan yahay intii uu naga maqnaa waxaanu u dulqaadanayna oo u adkaysanayna wadaniyad buntlandarnimo baanu dulqaadka inaanu intaasoo dhan aanu ku sugno oo halkaa aanu ku fadhino oo aanaan hadlin oo gadoon ayaanu lahayn annagoo tii qabnaa weliba layihi waxba ma lihidin hadda marxaladeedu meeshii ugu dambeysay bay maraysaa qoraal baanu horaysin ergaanu dirray baarlamaankaanu u gudbinay xuqulisaankaanu u gudbinay isnimadaan la socodsiinayna annagoo dalkiiyo dadkaba u turaya inaan wax ayaga hellaanu doonayna haddaanu weyno dee cidina wax ayaga nagama hayn karto cidina wax ayaga nagama hayn karto sidii taliyuhu sheegay ciidamada mushaaku ka maqan yahay waa ciidamada taliska guud aag ee ku sugan soonaha gobolka nugaal sool cayn iyo weliba bil muduga ee daraawi ciidanka daraawiishta waxaanu leenahay xuquuqdii aanu lahayn wasiirow sidaa taada u leedahay baanu leenahay aan helo anoo weliba anuu kusii daraya wasiirka maaliyaddu inuu ku guuldaraystay inuu ciidamada mushaharka siiyo oo tii loo idmaday ahayd wixii miisaaniyaddaa noogu jiray inuu nagu maamulo dadka gaarsiiyo wasiirku waa ku guuldaraystay waxaanu leenahay wasiirka iyo madaxweynahaba xuquuqdayada aanu helo waa doonaynaa ka tegi mayno dadkaa laga soo ururiyey tanaanu doonayno oo iskale midaa idinku leedihin maaha marka xuquuqdaydii baanu u fadhinaa ka daraawiish ahaan dalkiiyo dalka inaan difaacdana diyaar baanu nahayno qofna male dalka ayaa korneyl gubadle mar uu shalay madaxweynuhu la hadlayay mid ka mid a telefishinada wuxuu sheegay inay jiraan ciidamada saraakiisha gaar ahaan saraakiisha qaar siyaasiyiin isu bedelay arrinta maxaa kaga jawaabaysaa
annagu ciidan baanu haddaanu siyaasiyiin isu bedelayno soddon bilood oo bilaa mushahar ama fadhiyan markaanu bil ma naga maqan yahay baanu dalkoo dhan siiga kicin lahay halkaa waxaa na fadhiisiiyey sharciga ciidamadaanu dhowray wuxuu siyaasi isu bedelay isagay u taallaa madaxweynaha waxaanu ka rabnaa inuu madaxweynaha ayagii weeye xuquuqdaydina siiyo siyaasadna anagu shuqul kumali